بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الخاشعين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan soo wadnay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay inoo joogtay inagoo kasoo waramnay gaaladii qureysheed oo rasuulkii ilaahay dhib badan u geystay isku dayey si kasta oo ay u hor istaagi karaan oo ay u afxidhi karaan dacwaddan cusub in in ay isku dayeen waxay kaloo isku dayeen in ay laba wafdi u direen nebiga adeerkii abaa taalib labada wafti oo midkii ugu dambeeyay uu ahaa inay usoo bandhigeen in uu korsado wiilka camaar ibna waliid ibna mugiira oo uu wiil ka dhigto isaguna uu siiyo bedelkii moxamed si ay u dilaan arrintaas oo uu ka biyo diiday abu taalib gaaladii qureysheed markii ay arkeen in ay fashilantay labadii wafdi ay ay gu tageen abu taalib aada bay u cadhoodeen cadho badan ayaa gashay wakhtiyadaa markaa waxaa isu soo taray fikradda ah in la shirqoolo rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam oo la khaarijiyo la dilo arrimahaasoo dhanna shirqoolkaas iyo dhibtaasina waxay sababtay in laba geesiyaal oo geesiyadii muslimiinta ah ay soo islaamaan waa xamza ibnu cabdilmutalib nebiga adeerkii radia allahu canh iyo cumar ibn khadaab cumar alfaaruq radi allahu can labadaa geesi inay soo islaamaan ayay arrintaasina sababtay dhib badan bay u geysteen nebigi ilaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa wiil ay ilmaadeer ahaayeen oo loodhan jiro cutba ibnu abilahab oo abilahab uu dhalay abulahab waa nebiga adeerki cutbana wuxuu ka mid ahaa wuxuu qabay labadii mid ka mid a labadii gabdhood ee rasuulka sala allahu alay slam ruqiya yowma kalthum ayuu qabay mid ka mid a waana kii furay ee sida xun u galay xididkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ninkan oo isaguna gaal ah ayaa rasuulka ilaahay u yimi wuxuu ku yidhi anigu waxaan ka gaaloobay ana kafartu binajwi binajmi idaa hawa waxaan ka gaaloobay isagoo ku dheeldhelaya aayaadka qur-aanka suuratu najmi wanajmi idaa hawa annajmi idaa hawa waan ka gaaloobay iyo waxaan ka gaaloobay huma danaa fatadalla waan ka gaaloobay deetana nebigi ilaahay hadal xun iyo dhib badan ayuu ku yidhi qamiiskiis iyo shaatigiina waa jeexay wejigiisana candhuuf buu ku tufay inkastoo aan candhuuftii wejigiisa haleelin laakiin uu u qastiyey inuu ku tufo wejigiisa candhuuf subxaan allah marka arrintaasi dhacday ayuu rasuulka ilaahay habaaray wuxuu yihi allahuma sallit calayhi kalban min kalaabik min kilaabik ilaahayo waxaad ku sallidaa ay ama yey ama xayawaan ka mid ah xayawaanadaada ay ka mida aydaada ku salli ilaahayow ninkan kan cutba ibn abilahab waa baxay wuxuu tegay safar buu baxay dhulka sham meel la dhahday zarqa markii uu joogay ayaa waxaa kusoo dhex dawaafay oo dadkii soo dhex galay libaax markaasuu cabaaday cutba oo qayliya oo yidhi haadaa huwa aakili allaan ku dhaartay kani waa kii cunay waa sidii maxamed igu habaaray waa sidii maxamed u sheegay qatalanii wa huwa maka wuxuu idilay isagoo maka jooga aniguna aan joogma dhulka sham deetana intuu dadkii soo dhex galay libaaxii ayuu ka dhex qaatay waana gowracay oo waa cunay halkaasaanuu ku baktiyey cutba ibnu abillah cuqba ibnu maciid oo ka mid ahaa habaarqabihii dhegarqabihii gaalka weyn ahaa nebigii ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ku sameeyey isagoo tukanaya oo sujuudsan ayuu qoortiisa lugta ka saaray ilaa ay ku dhowaatay labadii indhood ee rasuulka sharafta lahaa inay sooba baxaanba abaajahal kamuu darnayn isna dhagarqabo kale weeye waa gaal weyn oo kale wuxuu la shiray quraysh shir bay qaateenoo wuxuu yidhi maxamed in badan baan u samir diinteennii buu kala kaxeeyey aabbayaashin buu ku tilmaamay gaalo waaweyn sanamyadeenni iyo ilaahyadeennii buu meel kaga dhacay wuu ceebay ninkan uma dul qaadanayno waan dilayaa buu yidhi ayuu taagan yahay abujahal marka kan wuxuu yidhi dhagax meel halkan aan la fadhiisanaya markuu sujuudo oo kacbadda yimaado markuu sujuudo dhagaxaasan qaadayaa dhagax weyn oo culus madaxan kaga dhufanayaa si uu madaxu u burbaro qoomkii iyo dadkii qurayshyadii la joogay baa yidhi annaga ayaa kaa dhicinayna reer bani haashim iyo reer bani zuhra oo reer bani haashimna waa qoyskii nebigu kasoo jeeday reer bani zuhrana waxa weeye reer abtigii nebiga sala allahu calayh wasalam labada qabiil annaga kaa celinayna ee waxaad doonaysid samee waa soo baxay abujahal dhaagarqabahani dhagaxii weynaa buu soo qaatay rasuulka ilaah of sujuudsan ayuu usoo dhowaaday markuu soo dhowaaday ayuu haddana dib u cararay waa la yaabay waxay dhaheen maa bak maa bika yaa abalxakam war maxaa kaa xun abulxakamow wuxuu yidhi markan u dhowaaday ayaa waxaan arkay awr weyn oo baarqab ah oo aanan arkin afkiisa mid la mid a iyo ilkaha iyo dibnihiisu intay laaleegyihiin mid la mid ahaanan weliga arkin ayaan arkay isagoo i cunaya deetana waan kasoo cararay buu yidhi waan soo firdhaday naftaydan lasoo firdhaday buu yidhi rasuulkii ilaahina wuxuu yihi wuxuu ahaa jibriil oo haddii u soo dhowaado wuu qaadan lahaa abujahl waxaa ka mid ahaa xadiid uu ka sheekeynayo cabdillaahi ibnu camr ibnu caas radia allahu canhuma uu leeyahay mar dhibaatadii ugu badnayd ee rasuulka sala allahu alayh wasalam soo martay ee aan arko waxaa kamid ahaa buu yidhi maalin maalmaha kamid a rasuulka ilaahay oo jooga xaramka oo dawaafay ayay gaaladii quraysheedna ay joogaan xajarka yani xajarulasadka kacbada agteeda iyagoo jooga ayaa rasuulka ilaahi sala allah alay slam markuu soo maraba rukunka ee uu salaamaba way isu iljabiyaan oo indhaha isku qalqaloociyaan oo xan iyo hadal xun bay ku dhahaan rasuulka ilaahay ilaa laga gartay buu yidhi rasuulka ilaahay wejigiisii oo wejigiisii rasuulku uu isbedelay sala allahu calayh wasalam laba jeer bay ku sameeyeen saddex jeer bay ku sameeyeen markay saddex jeer uu ku sameeyey ayuu rasuulka ilaahay intuu istaagayba wuxuu ku yidhi atasmacuuna yaa macshara quraysh ma maqlaysaan reer quraysheedow amaa waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirta ee laqad ji'tukum bidabx waxaan idinla imi gowrac arrintiibaa waxay ku noqotay saaciqa saaciqati caad ayay ku noqotay subxaan allah waxay ku noqotay yacni danab ayay ku noqotay gaaladii quraysheed ee meesha isku urursatay hadalkiibaa galay ilaa kii ugu adkaa ay ugu hadalka adkaa uu ku yidhi insarif ya abalqaasim abalqaasim oo iska tag maa kunta jahuulan oo ay sabsabeenba rasuulka ilaahay oo ay subxaan allah ay raalli geliyeen subaxii markii uu soo noqotay ayay gaaladii quraysha dib haddana u shireen oo waxay dhaheen ninku maxaa kelmad kale yuu nagu yidhi iyo maxaad uga cabsateen maanta ayaynu wax uu ka waramo taariikhda gale aan ku samaynayna deetana sidii hal nin ayay ugu soo bood ugu soo boodeen iyagoo koox ah dabadeedna rasuulka ilahay baa dhib u geysteen ababakar baa ka qabtay oo wuxuu la akrinayay ataqtuluuna rajulan yaquulu rabbiy allah ma waxaad dilaysaan nin le rabbigay waa allah ma rabbigay waa allah baad ku dilaysaan qof subxaan allah wax lala yaab weye cuqba ibnu maciid oo aan hore uga soo sheekaynay isaguna inuu gaal weyn ahaa dhagarqabahaasina nabiga ilaahi sala allahu alay wasalam cunihiis ayuu mara maradii uu sitay go-iisii kaga xidhay ilaa uu khanqi ku sameyey yacni naqaskii uu ku dhegay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ababakar baa u yimi radia allahu canh oo difaacay oo ka oo ka riixay isagoo leh ataqtuluuna rajulan ma waxaad dilaysaan nin leh rabbigay waa allah ayaa ku dilaysaan walidalik baa asmaa bint abibakar radia allahu canhuma oo ka sheekaynayso waxay leedahay ababakar wuxuu nagu soo noqday isagii wada nabar isagoo wada takran oo dhiigu uu qulqulayo maalintaa ay aada dhib ugu geysteen oo ay soo dileen abujahal intaa kumuu hadhin rasuulka ilahi dhib badan buu geystay dhagax ayuu haddana soo qaatay rasuulka ilahi sala allahu alay slam intuu uu hadal xun ku yidhi rasuulka ilaahay ayuu dhagaxii soo qaatay markaasuu madaxa ku dhuftay ilaa uu madaxii rasuulka sharafta lahaa dhii ka yimi nebigii ilaahina waa iska aamus oo saakit buu iska ahaayo hadal waxba muu odhaninba quli quraysh waxba kamuu odhanin dabadeedna gabadh u shaqaynaysay ama addoon u ahayd cabdillaahi ibnu jadcaan gabadhaas addoonta u ahayd ayaa aragtay markaase waxa u sheegtay xamza ibnu cabdilmutalib oo nebiga adeerkii ah ayay uga warantay isna wuxuu ku maqnaa xilligan ugaadhsi oo wuxuu watay leebkii iyo qaansadii iyo qalabkii lagu awgaadhanayay ayuu watay markaasuu kasoo galay markaa magaalada ma kasoo galay markaasay uga warantoo tidhi maanta abujahal wuxuu ku sameeyey wiilkii aad adeerka u ahayd dhagax buu ku dhufto ilaa uu dhika yimi oo hadal xun ayuuna ku yidhi bay tiri xamza ibnu cabdilmutalib caatifadii reernimo ayaa qaaday marka kan waa orday abujahal oo masjidka jooguu tegay dabadeedna qaansadii ayuu ku dhuftay ilaa isagina dhiigu ka yimi waxaanu ku yidhi ma waxa aad ma waxa aad ku dhacday oo aad faraha farahaaga iyo gacantaada ula tagtay moxamed anoo diintiisaba ku sugan subxaan allah wa ana calaa diini moxamed anoo diintii moxamed ku sugan sideeba ku dhacday reer bani makhzuum oo abujahl kasoo jeed kasoo jeedo ayaa kacay oo yidhi halala dagaalamo reer bani hashim oo isaguna kasoo jeeda xamsa ayaa iyaguna yidhi xamsaa saxsan ilaa markii dambe abaajahal uu yidhi ninkan iska daaya anigaa wiilkii u adeerka ahaa dhib badan u geysteen xamzana markaa ugu horreysa wuxuu u islaamayey uun caatifad qabi wiilkaad adeerka u tahay ayuu ku islaamay ee laakiin markii dambe ayaa diintii qalbigiisa gashay oo iimaankii uu fadhiistay saasaana ku islaamay waxayna ahayd xilligaasi markuu xamse soo islaamay geesigaa weyn ee muslimiinta sanadkii lixaad ee bicadii nebiga kadib soo diristii rasuulka sala alla alay slam kadib saddex casho un kadib arrintaasi markay dhacday ay haddana waxa dhacday geesi kale oo geesiyadii muslimiinta ka mid ah ayaa soo islaamay waa cumar ibn alkhadaab alfaaruuq radia allahu canhu saxaabigaasina wuxuu kusoo beegmay xilligaa dee dulmigu iska jiro oo dhibtaa badan ay iska jirto rasuulka ilahi iyo saxaabadiisa dhib badan loo geysanayo waana sanadkii bishii dilxaj ee sanadkii lixaad saddex casho un kadib islaamnimadii xamse ayuu isaguna soo islaamay qaabkuu kusoo islaamina duco uu nebigu duceeyey ayaa isaga ku dhacday oo rasuulka ilaahay baa waxa uu yidhi allahuma aciza alislaama biaxadi alcumarayn ama allahuma aciza alislaama biaxabi alrajulayni ilayk waa duca rasuulka ilaahay ka sugnaatay sala allahu alay wasalam oo uu leeyahay ilaahayow waxaad diinta islaamka ku gargaartaa labada cumar midkaad midka aada jeceshahay ilaahay ku gargaar waa cumar ibnu khadaab iyo iyo cumar ibnu hishaam oo ahaa abujahl labada ninkaad jecesha ilaahayow diinta islaamka ku gargaar ilaahayna de wuxuu jeclaaday cumar ibn khadaab radia allahu canhu siduu usoo islaamina qaab tadriijiya bay ahayd oo ukaadis ah oo hal mar diintu qalbigiisa may wadagelin wuxuuna ka mid ahaa dee dadkii diinta islaamka ama muslimiinta ugu adadkaa ee dhibta badan u geysan jiray isaga oo u arkayay in dhaqankii iyo diintii aabayaashii meel lagaga dhacayo oo hiddo iyo waxay dhaqan u lahaayeen oo suulaya ayuu arkaya markaa waxaa ku kalifaysay in uu la dagaalamo oo uu la diriro dadka muslimiinta ah arrintaas ayaa ugu weyneyd waxaa kaloo haddana uu la cajabsana oo uu la yaabanaa sida muslimiintu ay u samrayaan ee ay u dul qaadanayaan ee diintoodu haddana u faafayso iyadoo dhibtaasoo dhan lagu haysto marka waxoogaa tanaaqud ah oo iska hor imaad ah ayaa iimaankiisa iyo qalbigiisa ku jirtay dhan wuxuu ka rabay inay hiddahiisi iyo wuxuu dhaqan u lahaa ay meesha aanay suulin dhanka kalena wuxuu la cajabo la yaabanaa isla dadka muslimiinta ah sida ay subxaan allah dhibta ugu dulqaadanayaan ee ay u dadaalayaan habeen habeenada ka mid a ayuu cumar ibn khadaab isagoo xaramka jooga wuxuu arkay rasuulka ilaahiyo tukanaaya oo taagan markaa wuxuu akhriyay qur-aan qur-aankii markuu akhriyay buu cumar wuxuu naftiisa ku yidhi wallahi kani waa shaacirkii ay malaa ay sheegaysay qurayshi waa gabayaagii ay qurayshi sheegaysay markaasuu wuxuu allah subxana wata markaasuu rasuulkii wuxuu akhriyay aayaadkii qur-aankayd innahu laqawlu rasuulin kariim wamaa huwa biqawli shaacir qaliila maa tuuminuun waxaad maqlaysaan maaha hadal shicri ama gabay maahee waa hadal rasuulkii ilaahay waa hadal hadalkii ilaahaya markaasu wuxuu naftayda waxaan iska yidhi haddaama kahanaa haddaama falba markaasu wuxuui walaa biqawli kaahin qaliila maa tadakaruun hadal kahanana maaha markaasuu yihi markaasaa qalbigaygii diinta islaamku ay soo gashay oo qaabkaa tadriijiga ah ee ukaadiska ah bay diintu usoo gelaysay cumar ibn khadaab walow ay ku weyneyd markaa dee diintii aabayaashii u ka dhaxlay iyo awowayaashii iyo haddihii iyo dhaqankii hore maalin maalmaha ka mid a wuxuu soo baxay isagoo seef ku ku jeena qaarin oo doonaya inuu nebigii ilaahayba dilo dabadeedna wuxuu la kulmay ninka la dhahdo naciim ibnu cabdillaah oo reer cadawi ahaa oo isku qolo ahaayeen ninkaasuu la kulmay markaasu wuxuu yidhi ninkiiba wuxuu ku yihi xagaad ku socotaa cumarow wuxuu yihi waxaan ku socdaa si aan u khaarijiyo moxamed aan u dilo wuxuu yihi sidee bay u dhici kartaa sideebaad ammaan uga helaysaa reer bani haashim iyo reer bani zuhra sideebaad sideebaad uga helaysaa ammaan wuxuu yihi camar wallaahi waxaan ku arkaa inaad sabata yacni inaad diintaadii bedashay ayaan ku arkaa wuxuu yihi miyaan ku tusaacid diintaadii diintaadii bedashay cumarow walaasha waa faatima bintu khadaab waa walaashii ahay iyo seediga oo ahaa saciid ibnu zayd ayaa diintii bedelay cumar waa xanaaqay waa cadhooday isagoo kusoo socda nebigii jidkiibu dib uga noqday wuxuu tegay gurigii walaashii iyo saygi iyo seedigii waxaa guriga joogay khabaab ibnu arad saxaabi yaroo markaa da-yar oo akhrinaya saxiifad ay ku qoran tahay aayad qur-aan suuratu taaha ay ku qoran tahay oo ku akhrinaya deetana markuu cumar soo dhawaaday ayuu codkoodii maqlay cumar markuu soo galayba gurigii khabaab wiil yar buu ahaa deetana waa dhuuntay oo waa la waayey meel qabtay dabadeedna cumar oo cadhaysan ayaa soo galay wuxuu yihi waa maxay codkan aan maqlayay waxay dhaheen waa sheeko annaga naga dhexaysa wuxuu yihi may ee waxaan filayaa in aad diintiina bedesheen labadiina waa seedigi saciid ibnu zayd iyo fatima bint lkhadaab saciid ibnu zaydna waa zayd ibnu camru waa ninkii aan kasoo sheekeynaynay ee aan lahayn diintii nebi ibraahim ama diintii tawxiidka ayuu ku dhintay oo quraysh iyo gaalnimadii iyo waxa kan waa kii iskaga saahiday kuna ducaystay intaanu dhimanin inuu ilaahay wiilkiisa ka yeelo dadka diinta tawxiidka haysta ilaahayna waa ka aqbalay ninkaas zayd ibnu camru oo wiilkiisina wuxuu ka mid noqday dadkii muslimiinta ama saxaabadii ugu horreysay diinta islaamkaba soo gashay waxaanu ka mid yahay casharati almubashiriina biljanna subxaan allah markaa saciid ibnu zayd oo ay isku qolo yihiin isku reer yihiin cumar ibn khadaab ayaa wuxuu qabay walaashi wiilka saciid buu qabtay marka markaasuu waa la dagaalamay markaasuu xabadka kaga fadhiistay halkaa laabta markaasuu feed la dhacay oo dagaal baaba ka dhacay meeshii saciidna waxba waa iska celin kari waayey subxana allah cumarna wuxuu ahaa nin xoog weyn oo dheer oo aada iyo aada u xoog weyn oo nin xoog weyn buu ahaa dabadeedna walaashii baa soo dhaqaaqday oo istidhi ka qabo dee ninkaagii ka qabo cumar dabadeedna dhirbaaxa ayuu ku dhuftay ilaa wejigeedii uu dhig ka yimi markaase waxay tidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadana rasuulu llah waxaan qirayaa inaanu ilaah xaq lagu caabudaanu jirin alla mooyaane maxamedna uu yahay rasuulkiisii markaase iyadoo cadhaysanba waxay tihi in kana alxaqu fi kayri diinik miyaana ahayn diinta xaqa haddii xaqu uu yahay diintaada aanu diintaada ahayn ka warabal cumarow cumar markii uu quustay ayuu wuxuu yihi bal saxiifadani dhiiba waxay tihi walaashii ma taabanaysid saxiifada tan oo waxaad tahay najis oo waa inaad isdaahiriso haddaad doonaysid saxiifadan aad taabatid waa soo qubaystay cumar kitaabkiina waa loo dhiibay saxiifadii markaasuu akriyay bismi illaahi araxmaan araxiim magacii buu akriyay basmaladii markaasuu yihi waa magac fiican weeye arraxmaan araxiim wallahi waa magac fiican kadibna wuxuu bilaabay inuu akriyay suuratu daaha daaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa ila tadkiratan liman yakhsha ilaa markuu ka gaadhay aayadda inii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqimi asalaata lidikri markuu aayaddaa gaadhay ayaa waxauu yidhi wallahi hadalkani waa hadal fiican hadalaan hore u maqlay maaha ee dalluunii calaa muxamed itusa neb muxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu cumar yidhi khabaab oo ku dhuumanayay isqarinayay ayaa soo boodo wuxuu yihi cumarow bushaarayso waxaan maqlay rasuulki ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo ku oo ku ducaysanaya in uu ilaahay islaamka ku gargaaro cumar ibnu khadaab ama cumar ibnu hishaam oo abujahl ahaa marka waxaan rajaynaya inaad adigu tahay ka ku ka diinta islaamka u gargaarayn cumar waa soo baxay isagoo oo ku jeeray qaaran seeftii kadibna albaabkii rasuulka ama gurigii rasuulka ayuu yimid daar il arqam ibnu arqam oo buurta safa ku taal markuu soo galayba wuxuu arkay saxaabadii rasuulka ee joogtay guriga qolka ku jirtay ayaa eegay markaasay arkeen cumar oo ku jeenay qaaran hubkiisii markaase waxay dhaheen waa cumar oo seef wata ayaa inoo soo galay subxaan allah way cabsadeen xamza oo saddex casho ka hor islaamay baa joogay oo geesi ahaa wuxuu yihi cumarna ha noqdee ka furo albaabka hadduu khayr u yimi khayr baan siin hadduu shar u yimina seeftiisan ku dili subxaan allah rasuulki ilaahay oo loo waxyeenayo oo qolka jooga ayaa soo baxay marka kan sala allahu calayhi wasalam markuu furay albaabkii ay wuxuu qabtay halka majmaca thawbihi halka ay guntinta maradiisu ay isugu timaado ayuu qabtay iyo seeftiibu saa isugu qabtay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu yihi cumarow miyaanad istaagayn oo aanad joojinayn dhibta aad ku haysid dadka muslimiinta ilaa uu ilaahay kasoo dejinayo dullayntaada ama uu kasoo dejinayo wixii lagu soo dejiya waliid ibnu makiira miaanad joogeyn markaasuu cumar yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa ilaah xaq luqa caabuda inaanu jirin alle mooyaane wa annaka rasuulu llah adiguna aad tahay rasuulkii eebbe subxaana wa tacaala fakabara rasuulu llah rasuulkii ilaahay baa takbiirtay allahu akbar dabadeedna saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam oo qolka joogtayba allahu akbar iyagina way takbiirteen ilaa takbiirtoodii laga maqlay masjidulxaramkii subxaan allah meeshii gaaladii quraysheed ay joogtay isla markii uu islaamayba cumar radia allahu canh wuxuu is waxaan isweydiiyey buu yidhi waa kuma dadka ugu xag jirsan ee diinta islaamka nacab markaasaan waxaan idhi buu yidhi waa abujahl abujahlna waa reer abtigii weeye waa abtigiiba markaasuu abujahl weeye abujahl baan u tegay buu yidhi albaabkan ku garaac markuu iga furay bu wuxuu yihi ahlan wasahlan maa jaa bik soo dhawow maxaa ku keenay markaasuu yihi waxaan u imi inaan ku ku waramo in aan rumeeyey eebbaha kelida keliga ah ee aan wehelka lahayn rasuulna uu yahay moxamed sala allahu alay wasalamna inuu rasuulkiisii u yahay intuu xanaaqay buu wuxuu yihi albaabkii buu wejigaygaga xidhay markaasuu yihi qabaxaka allah alla ha ku hoojiyey intuu yidhi buu albaabkaygaga xidhay buu ku leeyahy subxaan allah kadibna abtigii baan u tegay caas ibni hashim sidii oo kale ayaan ku sameeyey buu yihi waanu sheegay oo waan ogeysiiyey inaan islaamay subxaan allah cumar nin cabsanaya ma uusan ahayn kadibna waxaan u tegay buu yidhi ninka ugu war fideenka ugu warweriyeysan ee warka aadka u fidiya ee quraysheed waaye deetna wuxuu yihi waxaan ogaaday inuu yahay jamiil ibnu mucamar aljumaxi ninkaa inuu yahay ninkii baan u tegay jamiil waxaan u sheegay waxaan ku yihi waan islaamay intaanu hadalkiiba iga dhegaysaninba intuu kacay oo uu booday oo go-iisii iyo wixiisiba qaatay ayuu codkii ugu sarreeyey ku hadli kara ku dhawaaqi kara ku dhawaaqi oo yidhi ina cumara qad saba'a cumar waa gaaloobay yacni diintii buu bedelay deetana waan ka daba kaco wuxuu ihi waxaan idhaahdaa kadaba kadaba been buu sheegay qad aslamtu waan islaamay maan gaaloobine waan islaamay baan idhaahdaa buu yidhi cumar radia allahu canhu kadibna way igu soo kaceen buu yihi gaaladii quraysheed oo dagaal iyo halkaasaan ku darirnay ilaa iyo qoraxdii ay ka galabaysanayso qoraxdii ay ka dhacaysay sidii baan sulaynaynay ilaa markii dambe gaaladii ay isu soo urursatay oo gurigiisii ay yimaadeen si ay u dilaanba cumar dabadeedna caas ibni waa'il oo camr ibni caas bihii ahaa ayaa yimi oo oday weyn ahaa oo xulufana la ahaa buu yihi reer bani cadiy xulufo la ahaa ayaa i yimi kaasaana iga furdaamiyey saasaana qoomkii dadkii doonayay inay dilaan ay ku tageen cumar ibn khadaab waa geesigaa weyn runtii muslimiintu markii uu soo islaamay runtii way cizoobeen sharaf bay yeesheen awood bay yeesheen way ku faaneen isla waxaa la weydiiyey cumar ibn khadaab cumarow maxaa rasuulkii ilaahay uu kugu bixiyay faaruuq cumar alfaaruuq maxaa lagugu bixiyay wuxuu dhahay saddex casho ka hor ayaa xamse islaamay kadibna markuu rasuulkii ilaahay aan islaamay ayaan waxaan ku yihi yaa rasuul allah alasna calaa xaq miyaanan xaqa ku sugnayn haddii aan dhimanno ama aan noolaano miyaanan xaq ku sugnayn wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay salam waxaan ku dhaartay waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay kay gacantiis gacantiisu naftayda ku jirta ee xaq baa ku sugantihiin haddii aad dhimataan iyo haddaad noolaataanba markaasaan waxaan dhahay buu yihi falima alikhtifaa haddaa maxaan isla qarinayna maxaan la dhuumanaynaa oo aan sida sirta ah ugu kulmaynaa arrinkeenu ha caddaado wuxuu waan soo baxnay buu yidhi annagoo laba saf ah oo uu safna hogaaminayo geesigaa weyne xamza ibn cabdilmutalib radia allahu canh iyo cumar ibn khadaab radia allahu canhu uu safka kalena uu raadinayo uu hogaaminayo markaasuu rasuulka ilaahay ii bixiyey cumar alfaaruuq cumarkii kala saarayay ee kala kaxaynayay xaqa iyo baatilka cabdillahi ibnu mascuudna wuxuu leeyahay mabaanan awoodi karin inaan ku tukano masjidka xaramka ilaa markuu ka islaamay cumar mooyaane sohayb aruumi saxaabigaasna wuxuu leeyahay markii uu islaamay cumar ayaa diintii islaamku weynaatay oo daahir noqotay oo dadkii loogu yeedhay si badheedh ah oo markii hore qarsoodi bay ahayde marka kan iyadii oo soo shaac baxday oo dadka loogu yeedhayo aan laga cabsanaynin markii arrintaasi dhacday ay arkeen gaaladii quraysheed in dhallinyaradoodii xoogga ahayd ay muslimayaan oo xamse iyo cumarba islaameen ayaa waxay dhaheen sidani si maaha ee waa inaan u tagnaa rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kadibna ninka la dhaho cutba ibnu rabiica oo ahaa sayidka midas saadadii ama madaxdii quraysheed ayaa yidhi anaa maxamed u tegay oo arrimo usoo bandhigaya tuu doono ee uu doortana waan u yeelina bay dheh waxay dhaheen quraysh u tag oo samee sidaa wuxuu dhahayna waan yeelina cutba ibnu rabiica waa soo baxay rasuulkii ilaahay buu u yimi waxa uu yidhi yabna akhi wiilkii aan ilmaadeerka ahaynow dhegayso arrin weyn baad la timi oo qoomkaaga ula timi faraqta bihi jamaacatahum waxaad kala kaxaysay jamaacadoodii iyo ishaysigoodii wasafahta bihi axlaamahum waxa aada xumaysay riyooyinkoodii iyo waxa ay hiigsanayeen wacayabta bihi aalihatahum wa diinahum waxaad ceebaysay aalihiyadoodii iyo sanamyadii caabudayeen iyo diintoodii wa kafarta bihi man madaa min aaba'ihim waxaanad gaalaysiisay ciddii tagtay ee dhimatay aabayaashoodii ka mid ahaa ee bal dhegayso waxa aan kusoo bandhigaayo wuxuu hi arrimo dhowrabaan kusoo bandhigayi balkeen waxaad haysid soo daa waxa uu yidhi yabni akhi wiilka aan ilmaadeerka nahayow in kunta turiidu sharafan sawadnaaka calayna xataa laa naqdaca amran duunak haddii aad sharaf rabtid oo aad karaamo rabtid in lagu sharfo aada rabtid qof sharaf laban kaa yeelin ilaa iyo heer aad gaadhid arrin aad adigu go-aamiso mooyaane hadal kale aan la qaadanayn haddii aad rabtidna boqortooyana boqor baan kaa dhigayna bu oo aad xoolo rabtid xoola lagu siin haddii aad waxaan kuu yimaada waa qur-aankii buu sheegayaa ay kuu yimaada ay kaa keentana xanuun ama jiro ama wax iskaa tusaanna waan u tagaynaa buu yidhi oo dhakhtar baan kugu yeedhaynaa oo xoolo waxaan ahay niyo maal iyo awoodban waan bixinaynaa ilaa inta aad ka bogsanaysid subxaan allah rasuulkii ilaahay wuxuu ihi ma dhammaysate yaa abawaliid ma dhammaysate wuxuu yihi haayo waan dhameeyey dhegaysa buu haddaba yidhi kadibna rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wuxuu akhriyey suuratu fusilat xamiim tanziilu min alraxmaan alraxiim kitaabun fusilat aayatu kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun aayaadkaas u akhri dabadeedna wuxuu yihi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam hadalku waa intaad maqashay yacni jawaabtii waad haysataa muran ma leh subxaan allah waa yaabay ninkii cutba wejigiisii waa isbedelay kadibna wuxuu u tegay saxaabadiisii iyo dadkii dee warka ka sugaayey oo islahaa maxamed boqortooyo iyo xoolo iyo hanti buu rabaa oo maanta intaa haddii la siiyo wuu joojinaya dacwadda tan kadibna cutba waa soo baxay cutba ibnu rabiica saxaabadii markay arkeen qoomkiisii ayaa wejigiisa ay ka dareemeen inuu wejigiisu bedelan yahay markaase waxay dhaheen wallaahi cutba wejigii inoola yimi iyo wejigii uu inagala tegay isku mid maaha subxaan allah cutba wuxuu yidhi marka maxaa wuxuu yihi wallaahi arrinkaa aan maqlay iyo hadalkaan maqlay wuxuu yihi gabay maaha sixirna maaha kahane iyo caraafana maaha iyo fal iyo waxaa la midka ah ee qurayshi iyo dhegaysta aan idinla taliye ninka kan arrintiisa ka baxa baddiisa ka baxa shaqo iyo ha ku yeelanina allan ku dhaartee arrintiisan ama hadalkiisan arrin weyn baa u sugan buuri haddii ay carab isku dhacaan oo ay carab afka isla galaan oo ay dilaan iyagaa idinka kaafi noqonaya idinku baddiina maaha iyaga isaga iyo carabtaa isu daaya ha isqabsadaan subxaan allah haddii uu carab ka awood batana dee boqortooyadiisu waa tiinoo kale oo iswaa wiilkani waa wiilkii idinkaydinka idinka soo jeeda sharaftiisuna waa sharaftiinna ee ninkan baddiisa ka baxa bay idhahdeen ayuu ku yidhi cutb waxay dhaheen wallaahi waa lagu sixray abuwaliidow subxaan allah abu aalib wuxuu arkay markii dee qoladan ay ku fashilantay halka kan abu aalib wuxuu arkay in mushrikiintii gaaleed ay isagana u hadideen oo cagajuglayn iyo hanjabaad booskiisii iyo siyaadadii uu ku lahaa magaalada maka loo geystay sidoo kale wiilkii u adeerka uu ahaa lala mid dhigay camaar ibnu waliid oo isaga loo soo bandhigay inuu wiilka korsado wiilkiisana la dilo subxaan allah abujahal iyo dhagaxii uu qaatay ee uu doonayay nabiga ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu madaxa ku fujiyo cuqba ibnu maciid habaarqabahaasi sidii uu nebiga ilaahay khanqiga ugu sameeyey oo marada uu cunaha uga xidhay cumar ibnu khadaab in uu damcay intaanu islaamin inuu isaga soo dilo seef u wato arrintii way ku badatay marka waa fakeray marka abutaalib waxa uu yidhi mushrikiintan si waxay isku raacsiisan yihiin inay wiilkan adeerka u ahay ay dhib u geystaan ama ay shirqoolaan kadibna wuxuu u yeedhay reer bani haashim iyo reer bani cabdilmutalib dhammaantoodna way yimaadeen waxayna isku raaceen in moxamed la difaaco yacni caatifad qabiilad lagu difaaco oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam intay gaalade kuwa muslimiintu marka hore waaba muslimiin oo way difaacayaanba marka laga reebo dhammaantood way yimaadeen marka laga reebo abulahab gaalkaa weyn marka laga reebo oo isagu quraysh lasoo saftay intii kale waxay isku raaceen in maxamed la difaaco sala allahu alayh wasalam arrintii markii ay dhacday oo arrimahaasi ay istaba tareen xamza oo ahaa wiil ka mida dee wiilashii ugu awooda badnaa magaalada maka uu islaamay cumar oo isaguna nin caan ah ka ahaa magaalada maka uu soo islaamay abu taalib oo diiday labadii wafdi ee loo diray arrimihii markay ku farabadatay quraysheed iyo dee reer bani cabdreer bani haashim iyo reer bani cabdilmutalib oo heshiiyey in maxamed loo gargaaro arrintaa markay arkeen ayaa waxay dhaheen sidani si noqon mayso waa in aynu go-doon ku samaynaa marka muqaataca waa inaan ku samaynaa moxamed iyo reer bani haashim ilaa inta ay kasoo dhiibayaan moxamed si loo dilo subxaana allah go-doon bay ku sameyen cunaqabatayn dhaqaale ayay ku sameeyeen ayaan ku samaynnaa bay ku go-aansadeen arrintaa reer quraysheed markay isu yimaadeen saxiifad bay ku qoreen marka muqaatacadaas ama go-doonkaas iyo cunaqabataynta saxiifad bay ku qoreen warqad bay ku qoreen ballanteedu ay tahay inaan reer bani haashim sulxi lala gelin lala gelin yacni heshiis lala gelin weligood loona naxariisan cunto iyo waxba laga daayo waxba aan laga iibin laga guursanin iyaguna aanay ka guursanin dadka subxaana allah cunaqabatayn halkii ugu sarreysay ayay kusoo rogeen waxayna saareen saxiifaddii kacbada ayay ayay sureen saxiifaddii cunaqabatayntaasi waxay socotay muddo gaadhaysa saddex sannadood ayay socotay subxaana allah arrintii way adkaatay oo waa loo diiday in ay magaalada maka wax ka gataan waa loo diiday in ay cunto la siiyo oo biyo la siiyo in loo naxariisto waa loo diiday marka reer bani haashim intay is urursadeenba waxay degeen meesha shacbi ibn abi taalib laba buurood dhexdeed meel halkaasi bay degeen oo ay ay isku korinayeen oo nebigi ilaahayna ku ilaalinayeen bal ee waxaa soo gaadhay in abu taalib uu furaashkiisa intaanu nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu seexanayo furaashkiisa inuu u diri jiray cid ilaalisa oo aada ay u ilaalin jireen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam arrintii laakiin way qadhaadhaatay oo cuntadii waa yaraatay ilaa ay ku dhowaadeen inay gaajaba u dhintaan oo waxay waxay markii cunto la waayay waxaa la cunay caleemaha geedaha iyo hargaha iyo saamaha iyo waxaasaa la cunay subxaana allah gaajadii u geysay ilaa ay dadkii wada noqdeen dad naxiifa oo yacni caato ah oo subxaana allah oo dee nafaqa daro ay hayso subxaana allahi alcaliy alcadiim haddii ay wax u yimaadaan cuntona arrintaas waxay ugu imanaysa iyada oo si sir ah oo yar ama ku qaali ah ayay u imanaysay haddii ay doonaan inay soo gataanna safarada ka baxa magaalada maka ama kuwa soo geliya markay isdhaahdaan kasoo gatana lacagta iyo qaali baa lagaga dhigayay waxaa ka mid ahaa dadkii marka xilliyada caawinayay xakiim ibnu xusaam ninka la dhaho oo waxoogaa gelley buu u qaadi jiray eedadii khadiija bintu khuwaylid oo ahayd dee xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida isagoo alaabtii wada ayaa abaajahal dhagar qabaha weyni uu ka hor yimi xakiim markaasuu yihi uma geynaysid reer bani haashim cunto siin maysid dabeedna abalbakhtari ayaa ka kasoo qayb galay oo oo ka qabta oo yidhi ninka kan maxaad ku haysataa isaga ayaa xaq u leh cidduu doono inuu u geeyo cuntada xilligaasi way qadhaadheed xilli aada u adag bay ahayd saddex sannadood bay ku jireen dhibtaas faraha badan leh ilaa sanadkii tobnaad ee bictada rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay iyo muslimiintuna waxay intaa isku dayiyeen marka mawsimka xajka la gaadhaba inay dadka u tagaan oo ay diinta faafiyaan oo ay diinta islaamka usoo bandhigaan abulahabna dee arrintiisii buu waday oo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam sidii buu u dabageli jiro meeshuu istaagaba uu lagu sallidayo oo admuud uu ka dabakici jiroori jiray ninkan ha waraysanina ha dhegaysanina saddex sannadood markii kasoo wareegtay dhibtaa faraha badan leh sanadkii tobnaad ee bictadii nebiga kadib ayaa niman baa kacay waxaa ka mid ahaa hishaam ibnu camru habeen buu u geen jiray ninkaasna cuntada habeen buu u qarin jiray oo uu geen jiray reer bani hashim kadibna wuxuu u tegay nin la dhaho zuhayr ibnu umaya almakhzumi arrinkiibu uga warramay wuxuu ihi reer bani hashim in ay ku jiraan dhibta noocaas ah miyaynu ku adkaysanaa miyay xaq kula tahay zuhayrna wuxuu ahaa dee caatika bintu cabdilmutalib ayaa ayaa dhashay oo caatikana waxay ahayd nebiga eedadii marka reer abtiga masaasaad u garatay buu ku yihi zuhayr zuhayr buu ku yihi sidaa deetana wuxuu yihi wallahi waa arrin fiicane wayn burinaynaaba mithaaqan iyo ballantane ee laakiin dad kaleynoo raadi waxay raadiyeen oo u tageen mucim ibnu cadiy waa ka yeelay haddana waxay u tageen zuhayr ibnu umaya waa ka yeelay haddana waxay u tageen zamca ibnu alasad raggaas dhowrka ah ayaa isu tegay way shireen markay shireen waxay isku go-aansadeen in la buriyo miithaaqii iyo ballantii lagu go-doominayay cunaqabadnaynta ay reer bani hashim ku jireen subaxii markii la gaadhay ayuu zuhayr kacay iyadoo masjidkii la joogo meeshii golihii ay quraysh ku kulmi jireen markaase wuxuu yidhi ma raalli baa ka tihidiin in aada idinkuna cunto cuntaan reer bani hashimna ay halaagsamaan markaasuu yihi allan ku dhaartee saxiifadan jarjarayaa buu yihi saxiifadda go-aanku ku qoran yahay abujahal oo meesha joogay dhagaalqabahaasi baa yidhi wallaahi been baad sheegtay kuma dhacaysid zamca ibnulasad baa kacayo wuxuu yihi wuu samayn abulbakhtari baa ka daba kaco yidhi wuu samayn mucim ibnu cadayi baa isna yidhi wuu ku hagaagsan yihi hishaam ibnu camru baa yidhi waad saxsantiidin subxaan allah abujahal markuu arkay ragga kan midba midka ka damba kacahayo ayuu wuxuu yihi wallaahi arrinkani waa arrin habeen la gooyey subxaan allah habeen lagu heshiiye weeye abu aalib odayga abu aalib nebiga adeerkii oo golaha fadhiya majliska fadhiya nebigaa soo diray calayhi salaatu wasalaam oo waxa loo soo waxyooday in saxiifadii miithaaqa ay ku qorteen ballanta ay reer quraysheed ku qorteen in aboor cunay ayuu rasuulka ilaahi sala alla alay wasalam uu ku yihi waxa loo waxyooday aboor baa cunee quraysh usoo sheeg abuabu aalib oo meesha jooga ayaa wuxuu yihi wiilkan adeerka u ahay wuxuu yihi risaaladii saxiifadii waxaa cuntay aboor baa cunay oo midh kama hadhsana ee haddii uu been sheegayo bal weynu kala ogaanaya run wuxuu sheegayay ha loo furo oo kacbada ha la eego subxaan allah way ogolaadeen calaa kulli xaal kadibna waa la furay kacbadii markii la furay waxaa la helay sidii rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam uu sheegay oo aboorkii uu cunay saxiifadii iyo miithaaqii marka laga reebo magacii ilaahay oo ay ku bilaabeen quraysheed oo ay dhaheen markay miithaaqa sameynayeen bismillaahumma magaca allaan ku bilaabaynaa intaas oo keliya bismillaahumma keliya mooyaane intii kale o dhan wada cunay aboorkii baa wada cunay mucjisay u ahayd rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam meel aanu arkin inuu warkeeda keeno haddana maysan rumayninoo dee haddaad kun aayadood u keentid gaalka dee miyuu rumaynayaa subxaan allah insha allahu tacaala halkan aynu kusoo gebagabayn doonaa maanta insha allahu tacaala waxaan sii wadi doonaa siirada rasuulka sala allahu alay slam oo ka warrami doonaa caamil xusni iyo howlo badan oo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam iyo dhib badan oo soo gaadhay ilaa aynu ka gaadhayno insha allahu tacaala gebagabadii siirada rasuulka sala allahu alay wasalam wallahu aclam wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu